bilowgii cutubka saddex iyo soddonaad markaasaa yacquub indhihiisii kor u taagay oo wax fiiriyey wuxuuna arkay ceesaw oo soo socda oo afar boqol oo nin wata kolkaasuu carruurtii u qaybiyey lee'ah iyo raaxeel iyo labadii addoon markaasuu addoommihii iyo carruurtoodii ugu hormariyey lee'ah iyo carruurteediina wuu ku xigsiiyey raaxeel iyo yuusufna wuxuu ugu dambaysiiyey isla markaasuu ka hor gudbay toddoba goor wuuna sujuuday intuusan walaalkiis u soo dhowaan ceesowna wuu ku soo orday inuu ka hor tago isaga wuuna isku duubay oo qoortiisuu dhab yidhi wuuna dhunkaday wayna ooyeen markaasuu ceesow indhihiisii kor u taagay oo wuxuu arkay dumarkii iyo carruurtii oo wuxuu ku yidhi waa iyo kuwan kula socdaa isna wuxuu yidhi waa carruurtii ilaah intuu ii roonaaday isiiyey anoo ah addoonkaaga dabadeedna addoommihii iyo carruurtoodii ayaa u soo dhowaaday wayna wada sujuudeen lee'ah iyo carruurteediina way u soo dhowaadeen wayna wada sujuudeen dabadeedna waxaa u soo dhowaaday yuusuf iyo raaxeel wayna u sujuudeen markaasuu yidhi maxaad ula jeeddaa kooxahan iga hor yimid oo dhan isna wuxuu yidhi inaad raalle iga noqotid sayidkaygiyow ceesowna wuxuu yidhi walaalkayow wax igu filan baan haystaa ee iska hayso waxaaga yacquubna wuxuu yidhi maya waan ku baryayaaye haddii aad haatan raalle iga tahay ee hadiyadayda gacantayda ka guddoon waayo wejigaaga waxaan u arkay sidii wejigii ilaah loo arko oo aadna waad igu faraxday waan ku baryayaaye guddoon hadyadayda laguu keenay maxaa yeelay ilaah baa ii roonaaday oo haddana waxa igu filan baan haystaa aad buuna u baryey kolkaasuu guddoomay oo wuxuu yidhi socdaalkeenna aan iska sii soconno oo inankeena oo anna waan kaa hormarayaa markaasuu ku yidhi isagii sayidkaygiyow waad i og tahay in carruurtu ay tabar daran yihiin adhiga iyo locduna waa la nuugaa waa haddii maalin keliya aad loo sii kaxayo dee adhigu waa wada dhimanayaa sayidkaygiyow waan ku baryayaaye iga hormar anigoo addoonkaaga ah oo anna aayar baan soo kaxayn anoo fiirinaya tallaabada xoolaha i hor joogaya tallaabada carruurta ilaa aan saciir kugu imaado sayidkaygiyow markaasaa ceesow ku yidhi haddaba aan dadka ila jira qaar kaaga tago isna wuxuu yidhi maxaa looga baahan yahay raalle igohow sayidkaygow oo maalintaasaa ceesow ku noqday jidkiisii ilaa saciir yacquubna wuxuu u socdaalay sukod wuxuuna ka dhistay guri xoolihiisiina wuxuu u sameeyey xorooyin sidaas daraaddeed meeshaas magaceeda waxaa la yidhaahdaa sukod yacquubna nabad buu ku yimid magaaladii shakem ee ku taal dalka kancaan markuu ka yimid faadan araam oo wuxuu degay magaalada horteeda degadii uu teendhadiisii ka dhistayna wuxuu ka iibsaday reexamoor oo ahaa shakem aabbihiis oo wuxuu siistay boqol xabbadood oo lacag ah halkaasna wuxuu ka taagay meel alla bari wuxuuna u bixiyey el elohe israa'iil